إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد waa xaflad isugu jirtay dhiirigelin iyo shahaado guddoonsiin oo maanta loo qabtay ardayda markasu ridwaan xaafadda shafshafeey ee magaalada mandheera munaasabaddan oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday aad u da'yar oo baratay farbarka qur'aanka waxaana ka soo qaybgalay xafladda culimo macallimiinta markaska waalidiin iyo ardayda markaska ugu horreyn qaar ka mid ah ardayda baratay farbarka qur'aanka islamarkaana aan weli loo bilaabin barashada kitaabka qur'aanka ayaa waxay waalidiinta iyo culimmada hortooda ku akhriyeen aayado ka mid ah qur'aanka kariimka وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون yu'minuun xun gaad maxad baaba وحسب madacara sukuun calaayi calaayi meeshaan xuunkeeda دليل maduliin iduun دعاء السكون madacara sukuun miinsu maxaa ku jiro الإخفاء الحقيقي jamiican wa دوام بقلنا idqaam biqul maxaa lagu garanaa طويل فتح بعده واو maa sha allah allah ku barakeeyo balkan allah ku barakeeyo maamulaha markasu ridwaan macalin mukhtaar ayaa sheegay in ardayda maanta shahaadooyinka la guddoonsiiyey ay yihiin dufcaddii labaad waxa uuna waalidiinta ugu baaqay inay la socdaan carruurta inta ay baranayaan qur'aanka markiskan ee maanta aan iskugu imaan imtixaankiisana has ahay jamcadiin soo dhaafna has ahay maanta oo axadna ay tahay ilmihii intay markiska ay maarata kharujaan qaybta labaad Ee, qaybtan qayb ka horreysay ayaa jirtay waa dafcada labaad dafcadan marka saas arkaysiin ilmaha intaan kilaax maaha intaan waan in yaro iska imaadey intii loogu talagalay imtixaamka qaybo kalaa jira qayb qur-aanka dhammaysaa jirta qayb xer ayaa jirta qaybta bilcaanta ataa qaybaa ku jirto markaska waa aadaas u ballaaran yahay Ee, arrimihiisa waa kaasaha wakhti badanna waa la soo dhigay dadkana waxaad arkaysiin ilmaha waxbarashada dadka waalidiinta waa joogeen haddana indhihiina maaragtay waa isugu jeedeen marka insha allahu ilaahay anugu anfaca wax walba ilaahay ka cabseen iyo waxay u baahiin iyo taqinimo waxaan ka codsanaa waalidiinta ilmaha intay maaragtay ilaahay dartiis ay ula socdaan oo maaragtay waxay baranaan kitaabka ilaah intay yihiin ay la socdaan culimmadii iyo waalidiintii ka soo qayb gashay munaasabaddan ayaa bogaadiyey dadaalka ay macallimiinta ku bixiyeen ardayda da'yarta ah dhammaantoodna ilmahaas maasha allah allah barakeeyo aad bay u fiicnaayeen ee dad yar yar ah oo qaarkood afar jiryaal ah qaarkood shan jiryaal ah lix jiryaal ah oo ilmihii dhedhinayo ciidda beeganayo haddaan waxbaan annaga aan ku tirsanaynin oo guryihii noo joogay inay saas wax nooga akhriyaan ooy wax u qoraan oo saas wax nooga akhriyaan waa ilaahay fadligiis macallimiintii ilmahan soo saarta oo ku soo daashay oo waxaa waaya ilmahan oo waxba kala fahamsaneen heerkaan soo gaarsiisay ilmahan heerkaan iskama soo gaarin waa lagu soo rafaaday macallimiin ayaa ku soo dhimatay macallimiin ayaa naftooda u urtay macallimiinteedana allaha barakeeya macallinka marka waxaa waaye waa geedka la harsanayo wa sababtoo eh cunugan asagoo maskaxdiisa ebar eh waxba ay ku jirin alloo keenay macallinka waa waday waa waday waa waday waa waday ilaa waxaas ka soo saaray dadnibaad ka soo saaray maalimiinta horta u ducaynaynaa dembigooda allaha dhaafo dembigooda iyo dembi waalidkooda allaha dhaafo markaan insha allah ibnaad kariim ilmihii iyo waalidiinkana allah barakeeye dugsiga annagaa iskale dowlad ma laha annagaa iskale wixii looga baahdo anaga iyo macalinka in wax kale oo oo aga lahoona dhexmar amaba laha waxaasoo loo baahan yahay ilmihii intaasun baan iskugu imaadaynaa asagana intaad nooga jilba duuban yood noo fadhiyaa dan kale ma qabsado hasu fadhiyo waa ilmahaayna iyo diinta kitaabka allah
annaga waalidiinta ahna waan soo dadaalaynaa insha allah Ee, intii tabartanada ah waa iska daruufaha inaga iska badan ana noo dulqaata intii oo dhibceenaha noo dulqaata cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera